magacayga aadan bile xasan guddoomiyaha curyaamiinta garissa county ee waftiyaa nooga yimaaday nairobi oo ka socday wasaaradda finance ama wasaaradda lacagta loo yaqaano ayaga oo warbixinna siinayey ku saabsan arrimaha bangiyada oo loonka bixiyo sidii loo qaato iyo dadka yaryar hooseeya siday uga faa'idi karaan ayaa inooga sheekeeyeen annagana waxaan ku dhahnay annaga muslimiin baa nahay muslimiinta riba ma qaataan marka bangiyada oo lacagta bixinayeen waa inay policy ku daraan oo islaamic bank ha ahaado ama bangiyada kale ha ahaadaan waa inay policy ku daraan oo lacagti wax deen ah ama ribo ah aan qof kale dul saaraynin oo qofka hadduu boqol kun qaato boqolkii kun uu bixinayo ama k c b ha ka qaato ama cooperative ha ka qaato ama national bank ha ka qaato ama bangi kasta ha ka qaato shardi maaha inuu bangiga muslim keli uu yahay muslimiinta bangi kasta uu tegi karo ama u dhow waa inuu deen ka qaadan karo oona wax ribo ah aan la dul saaraynin arrintaasna annagaan ka dhawaajinay waayna ku dareen policy ay qoraayeen way ku dareen waayna la laabanayaan waxaa kaloon aad iyo aad uga hadalnay dadka hooseeya oo hoos u liita oo becshiro yaryar samaynayo ama dadka lixaadkooda uu dhiman yahay oo ama curyaamiinta ah siday uga faa'iidi lahaayeen programkan dowladda ay waddo oo kor loogu soo qaadi lahay noloshooda oo loogu samayn lahay lacag aan ribo lahayn loo siin lahaa oo dadka becsharadooda ku soo kornaan dadka muslimiinta waxay aad uga cabsadaan marka la yidhi lacag deen baa liin siin su-aasha koowaad lagu warsanaya waxaa waay riba ma ku jirtaa hadda ay ribo ku jirto laguma siinayo ma ogole muslimiinta ma ogolo laakiin kuwa riba la-aan haddii la helo qofka diinu iska qaadan karaa wuuna iska bixin karaa kii iska bixin waayana ehel iyo qaraabo iyo tal buu leeyahay kuwa ayaa ka bixinaya marka waxaan dhahnay waa in xoogga la saaraa dadka hoose si kor loogu soo qaadi lahay oo becsharada loosoo kor loogu soo qaadi lahay oy arki lahaayeen kenyaanka kale lacagta la siinayo inay ka mid yihiin inay ka mid noqdaan ayaa ayaan u sheegnay ayagana qoraalka way qorteen waxaan dhahnay bangiyada bangi kasta ha ahaadee bangiga waa inuu ku salaysan yahay siduu dadkaa yaryar oo kor loogu soo qaadi lahay programkeeda kor loogu soo qaadi lahay oo wax loogu tar lahay oo wax loogu samayn laha ninkaa curyaanka ama ninkaa tabarta dar wax loogu samayn lahaa ayaan ka wada hadlaynay arrin wanaagsan oo wanaagsan baa inoo keeneen dowladda baryahan program waxay wadaa nin alla ninkii markii policy nairobi laga hagaajiyo waa inay dadkii la tashadaan tashigaasaa nagula imaaday tashigaa ayaa yuu ka mid ahaaye fadhiga ka mid ahaa arrimo badan oo wanaagsan dad ilaa yira boqol qof aa ka qayb gashay fadhiga asaga waanan arrimo fiican aan u dhiibnay waana aad baan loogu farxay marka taas iide ayaan leenahay aan leenahay dadweynihii ama dadkii tabartiiraay ama dadka lixaadkoo u dhinaay ha shaqaystaan ayagoo bangiyada aaday oo lacag riba lahayn qaadanay programka iidan waxaa ku jirtay haslafon waa ku jirtay haslafon maalinkii aan maqalnay dowladdan cusub oo madaxweyne ruuto bolisigiisa ama wuxuu ku gaamengaraynay ayaa waxaa ka mid ahayd in uu samaynayo dadka boodhaboodaga ama dadka hooseeya inuu kor u soo qaado marka wax haslafaan aa la bilaabay kii asaga ahaa waxaa la yidhi shan boqol ayuu ka bilaawday lacagtiidan shantii boqol marka aad bixisid waxaan waa wax la yidhi adigaa lagugu fiirinaya inaad xoolaha bixin inaad bixinayn shan boqol baa lagu siin shantii boqol baa iska celin inkasta waxba ku taraynin laakiin adigu baa lagu inaa wax bixin inka lagu kala ogaani shantii boqolaad bixisay kun shilaa lagu siin kunkii baa bixisay kun iyo shan boqol baa lagu siin kun iyo shantii boqolaa bixisay sidaasaa u soconi ilaa konton kun ay ka gaarto saad markii konton kun aad bixiso nin la aaminaad noqoni marka ilaa waxaa lagu siina la yidhi shan boqoloo kun aa lagu siin karaa marka saa darteed arrintan waa arrin fiican kenyaan baa waxaa noola sheegay toddoba iyo toban milyan inay ka faa'ideen arrintan marka annaga gobolkeenna waqooyi bari waxaan uga cabsanaynay inay ribo leedaan ka cabsanayn laakiin hadda waxaa noola caddeeyey wax riba oo leedahay ma leh nin kasta wuu qaadan karaa ha u arkin inay yar tahay way yar tahay laakiin way tusaalo inaas shaqaysani ood wax qabsani oo lacag badan daa lagu siiyana aad ka faa'idi karto yay tusini